bsm اllaahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعd qala الإmam أbu cabdالرaحmn النsائي raximh اllah tacaalى babun kam yatruku اlqaarisu qofka qaariska ee odorosaya ama qiyaasaya imisuu ka tegayaa kharsiga waxaa la yidhaha takhmiin beertan timirta ah waxa kasoo go-aayo markay timir noqoto beerta markaas rudabka aheyd timirteedu ay qoyan tahay haddii ay qallasho inta timir kasoo go-ayso kasoo baxayso ayuu qiyaasaa intaas markii uu qiyaaso sakadeeda ayuu marka qofka ku qoraa beerta iskale intaas ayuu isaguna damaanaa hadhow marka waxaa laga rabaa inuu intaas sakadiisa uu ku sakeeyo oo uu sakada intaas ku saleeyo ayaa la rabaa haddii marka aafo iyo wax daahira ay soo baxaan oo uu sheegto waa laga aqbalaa haddii laakiin aafo iyo dhib ounan imaanin ninkaas khaariska ah inta uu sheegay ayaa imaamka uu ku xisaabtamaa oo loo diiwaan gelina marka beerta markay rudab tahay ayaa la qiyaasaa inta timir kasoo go-i karto tamar cinab iyadoo ah la qiyaasaya inta zabiib ay ku noqon karto wahaakadan hadhow marka intii la qiyaasay wax ma laga tegaa mase ma laga tegaayo masaladaasuu rabaa inuu ka hadlo sideedana kharsigu wuxuu galaa himaarta miraha ayuu galaa suruucda kharsi ma galo cinda akthari ahlilcilmi oo galeeyda iyo masagada iyo qamadiga iyo ayaga kuwaasi oo doros iyo kharsi iyo ma gelayo ee himaarta waa wax la qiyaasaya ayb wbihi qawbilisnaadi qaala aqbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin wmoxamed bnu jacfarin qaala xadaanaa shucbatu qaala samictu khubayba bna cabdiraxman yuxadiثu can cabdiraxman bni mascuud bni niyaarin wahuwa alansaariyu اlmadaniyu maqbul oo ibn xibaan unbaa hadda towhiiqiyey towhiiq saasa ma haysto can sahli bni abi xahmata qaala ataanaa wa naxnu fi suuqi waxaa noo yimid annaga oo suuqa annagoo suuqa joogno ayuu noo yimid faqaala wuxuu yidhi sahl qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi idaa kharastum haddaad odorosaysaan ood wax qiyaasaysaan fakhuduu qaada wadacu hulutha saddex meeloodoo meelna ka taga fain lam ta'khuduu haddaydnan qaadin ow tadacuu haddaydnan ka tegaynin shaka shucbatu shucbaa shakiyeeye fadacuu rubuca huluth haddii aydnan ka tegaynin rubuc ka taga afar meelood meel marka laba macnaba waa ixtimaala waxaa laga wadaa markii aad sidaas intaad wax ku qiyaastaan ood sakadeeda aada odorostaan intii aada qiyaasteen in sake ahaan ninkaasi uu u bixiyo saddex meeloodoo meel ka taga oo hadhow laba saddex meelood laba meel ha laga qaado hal meelna ha laga tago halkaas meel marka maxaa looga tegayaa isaga qaraabadiisa iyo masaakiinta ku xiriirto iyo inuu siiyo intaas oo uu markaa ku sakeeyo ayb macna sidaasuu leeyahay oo markaa waxay tahay markaa liytasadaqa bihi rabu lmaali calaa aqaaribihi binafsihi calaa aqaaribihi isaga inuu aqaaribtiisa wax ka siiyo waayo xoolahan oo beerahan markaa yani mirahani waa laga qaadaa sake la uruurinayo caam ahoo dadka dhan yacni qasnadooda gelaya ayay gelaysaa isagana dad fiirsanayo maalkiisa yaqaano ag jooga mar walba ayaa jiro markaa saddex meelood meel isaga ha bixiyo ha loo dhaafo laba meelna ha laga qaado maalka caamkaa oo sakada caamka ha lagu daro binaan calaa dalika marka ixtimaalkan wax hadda sake laga baajiyey ma jiro laakiin isagaa la siiyey in saddex meelood meel uu ku tasarufo macno kalena wuxuu leeyahay xadiidka daahirkii yacnii wuxuu ixtimaalah in laga wado utruku thulutha min nafsi thamara beertan markaad dorosaysaan saddex meelood meel kaba taga inta kale sakadeeda qaada ra'fatan lahum maxaa saas loo yeelay ayagaa laysaga naxariisana waayo waxbaa halaabayo waxbaa ka dhacdhacayo waxbaa iska daadanayo waxbaa xumaanayo sidaas sidaas marka in loo dhaafo macnaheedu marka waxay tahay wax waxbaa looga tegaa qeybtaas marka maba laa- laga sakeynayo camalay noqonay marka a- ixtimaalkaas marka la fiiriyo xadiidkan daahirkiisana leyth ibnu sacad iyo axmed ibnu xambal iyo isxaaq ayaa ku tageen imaamu maalig iyo imaamu shaafici sida agtiisa mashhuurka ka ahna iyaga waxay leeyihiin laa yutraku lahum shay-un wax looga tegaya ma leh intii lagu qiyaasay haddii beertu aysan bi'in ama aynan wax ku dhicin intii loo qiyaasay ou dhiiba hadhow waa lagu tadmiina marka faa'iidada kharsiga laga helaa marka maxay noqonay waxay noqonaysaa qofkaani fasax inuu u noqdo beertiisa siduu rabo inuu u cuno marti hadday u timaado inuu siiyo isaga hadduu u baahda mirihii inuu iska cuno rudabkii waxuu doonuu ka cuna hadhow marka asaga deyn go-an oo sako ku ah ayuu mar walba ogyahay ama suuqa ha ka soo gado ama beertii ha ka keeno intaasaa un laga rabaa ninkan marka arrintaa waxay u bannaynaya marka inuu beerihii isaga tasarufi karo oo beertaani marka yacni mirahaani sanadkiiba mar soo go-ayo waxaa dhici karta rudabkanba inuu u baahan yahay ee rudabka hadduu u baahan yahay hadhow markuu hadduu cuno cuno cuno asaga hadhow inta soo hartay hadduu ka sakeeyo waxay noqonaysaa de intii ou cunayna masaakiinta dabcan waxbay ku lahaayeen marka in inta loo qiyaaso wax lagu dama tadmiiniyo korkiisa ayaa dan ugu jirtaa isaga marka soo rabo hadhow u cuni karaa marka hadhowna intii loogu talagalay unbuu la imaana laakiin dadka de beeraha waxaa dhici karto haddaan sidaas la yeelin qofkan inuu iska cuno iska cuno iska cuno marka dambena intii uu guro ee hadhow tamarka noqoto ama zabiibka noqoto ayaa laga yaabaa inuu hadhow iska sako ka bixiyo cushur iyo nisful cushur waxay ahayd inuu uga bixiyo ee sidaasna xaq baa masaakiinta ka maqnaa ayaa uga maqnaanaya ma fiicna saas marka na ayb isaga marka khaarisku marka hal nin miyou noqonaa laba miyou noqonaa madaahibtu waa isku khilaafsan yihiin sida raajixaana hal nin oo khaaris ah waa ku filan yahay oo yaqaano beeraha iyo waxa ka soo baxayo iyo aad u yaqaano waa ku filan tahay oo nabiga sala allahu calayhi wasalama khaybar wuxuu u diri jiray cabdullahi bnu abi cabdullaahi bnu rawaaxa ayuu u diri jiray keligiis isagaa soo qiyaasi jiray wixii marka uu ku qoro ayaa laga sugaayay marka inay keenaan laga rabay macaanidaasaa marka qarsiga iyo ku jirto xadiidkanna ku jiro qaala baabu qowlihi caza wajalla alla qowlkiisa macnihiisiiba u baab yahay ama tafsiirkiisa walaa tayamamu lkhabiida minhu tunfiquun shayga xun ha u qasdinina idinaad markaan idinkoo nafaqaynayo idinkoo xaggiisa ka nafaqaynayo wax ka bixinayo yacnii sadaqadiina ha ula qasdinina shayga xun ayaa laga wadaa wa bihi qaala akhbaranaa yunus bnu cabdilaclaa walxaariث bnu miskiini qira'aة calayhi waana asmac can ibni wahbin qaala xadaanii cabduljaliil bnu xumaydin alyaxsubiy wahuwa abu malik almisriyu laa ba'sa bihi rawaa lahu nasaa-iyu ana bna shihaabi xadaahu qaala xadaanii abu umaamata bnu sahli bni xunayfin fi اlaayati alatii qaala allahu caza wajala alla aayadii uu yihi walaa tayamamu اlkhabiida minhu tunfiquun qaala waxa uu yihi huwa aljucruuru waa jucruurka aljucruur marka waa darbun min atamri waa nooc timirta ka mid ah sigaarun oo yaryar laa yuntafacu bihi aan lagu dheefsanin waa timir la nicib yahay oo aan lagu dheefsanin oo aada u yaryar wey marka walaa tayamamu lkhabiida ha u qasdinina shayga xun tunfiquuna idinkoo nafaqaynaya minhu xaggiisa ka nafaqaynaya marka wuxuu yihi huwa aljucruuru waa jucruurka iyo walownu xubeyqin xubeyq mid noociisa xubeyq marka nin magaciisa waayo oo loogu magac daray timirtaas mararka qaar dadka cuntada qaar ama yacni waxyaabaha qaar bay ugu magac daraan qof iyo wax lamida ay ugu magac daraan wa lownu xubeyqin xubeyqa noociisa xubeyq marka waa darbun min tamrin sagiir waa nooc iyadana timir yaryar ah aqbara oo booran markaa yacnii mansuubun ilaa xubayq ismu rajulin nin magacii wahay adu marka waa un laba nooc oo timiraha ka mid oo la necab yahay oon la jeclayn waayo fanahaa rasuulu llahi sal ll slam nebigu wuxuu reebay an yu'khada fi sadaqati sadaqada in lagu qaado dhexdeeda alrudaalatu midda xun marka xadiidku waa mursal waayo hadda abu umaama saxaabi ma aha abu umaamata bnu sahl bni xunayf saxaabi ma aha isagaana xadiidka fanahaa rasuulullaahi dhahayo wasligiisa iyo irsaalkiisa waa la isku khilaafay cabduljaliil mursal ahaanuu usoo wariyey waana la mutaabaceeyey sufyaan bnu xusein oo sida abu daawuud oo warinayay ibnu khuseyme iyo daxaawina iyagu isagoo mawsuulay wariyeena can abi umaamata can abiihi ayaa ku jirtay ayb marka ibnu abi daawuudna saas oo kale can sulaymaan ibni kahiirin bihi ayuu uga wariyay isagoo mawsuula ayb cabdiraxmaan ibnu mahdina sida abu cubayd alqasim ibnu salaam fi lamwaal uu kusoo saaray muslim ibnu ibraahim alfarahidi moxamed ibnu kahiir iyagana sida daaraqudni uu wariyay dhammaan mursal ay kusoo saareen waxay u badan yihiin marka xadiidka mursal ahaanta wa bihi qaala marka aayaddaa laakiin looga kaaftoomaa shayga xun oo adigaba aadan qaadanaynin ilaa adoo indhaha laabaya ma ahani aadan si kale u qaadanaynin inaad sadaqada ula qasado ma ah wbihi qaala akbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala akbaranaa yaxya can cabdilxamiid bni jacfarin wahuwa almadaniyu saduq rumiya bilqadar qaala xadaanii saalixu bnu abi cariibin abu cariib magaciisa waxaa la yidhaahdaa quleyb wahuwa maqbuulu saalixu bnu abi cariib maqbuulu can kahiir bni murata alxadramiy wahuwa alximsiyu hiqat can cawf bni malikin qaala kharaja rasuulu llahi sal l slam nabigaa baxay wabiyadihi casan isagoo gacantiisa ul ku haysto waqad callaqa rajulun iyadoo nin ou suray qinan yacni laan qin hay qinaa qinaa xashafin qinaa xashafin timir xun laanteed isagoo ama laba laamoodoo timir xun ah isagoo suray caadada waxay ahaa jirtay markay beeraha timirta ay soo go-aan laamaha intay soo gooyaan qofkay beerta usoo go-do laan ama wax lamida laba intuu soo gooyo ayaa masaajidka laga lalmi jiray masaajidkay surayaan markaasaa laga soo lalmina qofkii marka iska miskiina ama qofkii kaleba masaajidka yimaado meeshaasu ka timirta ka qaadana waa laga cuni jiray saasaa jiri jirtay ayb marka ninkani timir buu keenay marka timir xun laanteed ayuu soo suray meeshii marka na ayb xashafan marka alxashafu huwa radii'u waa timirta bololka ah waay wahuwa aladii yajifu waa midda qallalan walaa laxma lahu wax hilibana aan lahayn timir aan hilib lahayn oo qallalan iyada dhan oo boloshay ayuu keenay mahmaahabay jirta carabta ay yidhaahdaan axashafan wa suu'a kiilatin qof wuxuu ka sheeganayaa timir bolol ah iyo beeg xumo iskugu daray markay rabaan shay iyo wax xun ku dhisan haddana lasii xumeeyo ayay ku mahmaahaan shaygii awalba xumaay haddana haddaad khiyaano kusii darto ayay waxay yidhaahdaan axashafan wa suu'a kiilatin fa jacala nebigu wuxuu gudagalay yadcunu inuu duraayo fii dalika alqinwi laantaas inuu ushasaa ugu durayo faqaala wuxuu yidhi low shaaa rabu hadihi sadaqati sadaqadan qofkeeda hadduu dooni lahaa sadaqa yacni ou rabi lahaa tasadaqa biadyaba min hada mid ka wanaagsan ou sadaqaysan lahaa tan ina raba hadihi sadaqati sadaqadan qofka iska leh ya'kulu xashafan buu cunayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha isagana timir bololow cunaa nacam halkan marka ishkaalaa ku jiro aakhira marka hadduu jannada galo wax bolola ma yaal jannada nacam aayadduna waxay leedahay wafiiha maa tashtahii anfusukum jannada dhexdeeda wixii nafsadiinu jeceshahay ayaa ku dhex sugan jannadii macnaha marka culimada waxay ku fasireen yakulu xashafan ay ya'kulu jazaa'a xashafin timir boloshay abaalmarinteeduu helaa wax bolol jannada wax bolola ma yaalaan marka wax yacni timir bolola abaalmarinteedu maxay noqonay ajar yar ajar aada u yar marka ajrigaa lagu yaraynaa waay sida ou isaguba waxaan xun oo u keenay nacam ajarkii marka waa laga yaraynaa sidaas waa lagu macneeyo waxaa la yidhi yaأkulu jazaءa xashafin fasumiya اljazaءu bsmi اlasli ayaa marka lagu magacaabay waxaa kaloo la yidhi macno labaadna waa lagu sheego macnaha waxay tahay in allaha tacaalى yakhluqu fiihi اجtihaaءa اlxashafi fayakulu jannada marku galo wax fiicanba maku soo dhacaya waxa qalbigiisa soo gelaayo timir boloshay oo jeclaana alla jeclaysiina ee markaasna de awalba waxaa lagu abaalmarinayey walakum fiiha maa tashtahii anfusukum ee wixii uu ishtiheeyey awalba lagu abaalmarinayo oo la siinaayey isaguna wuxuu ishtiheynayaa wax bolola haddii sidaas lagu macneeya marka waa daahirka xadiidka alagu socdaa ayb labadaas macnaa marka lagu sheegay meesha qaala baabu lmacdini godqalinkii ayuu baab yahay godqalinka waxaa lagala baxo almacdin waa ismu ismu makaan waxaana loo jeedaa meesha macdanta lagalaga qodo oo laga helo macaadinta zakada laga bixiyana cinda alimaami shaafici iyo aimada qaarkood waa dahab iyo fido wixii aan dahab iyo fido ahayn dhagax waayay leeyihiin dhagaxdaas marka hadday qaali noqdaan nasiibkiis wax zakaa ma ka dhiibayo macaadinta zakada laga bixiyo waa dahab iyo fido bis bay dhahayn dheeman iyo wax lamida hadduu la soo baxo wax zakaa ka waajibi maayaan kuwaas cinda alimaam shaafici sidaas waaye imaam axmed iyana waa camimayaan maadaama si fudud oo ku helaayo waxaasi waa inuu wax un ka bixiyaan shan meeloodoo meel waana markaad fiiriso madhabkaas dambe macno ahaan iyo masaakiinta sida u roon waxaad moodaa inay meesha saas ku jirta wbihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaanata can cubayd اllahi bn اlأkhnas can camr bni shucaybi can abiihi can jaddihi qaala su-ila rasuulu اllahi sal l slm nabigaa la su-aalay can iluqaطati baadida faqaala wuxuu yihi ma kaana fii طariiqin wixii jid dhexdiis ahaado dariiqa oo ma'tiyin lagu imaanayo dariiq lagu imaado yani dariiq dadka ku socdaan wixii laga helo ow fii qaryatin ama qaryo magaalo caamiratin camiran wixii laga helo facarifhaa yaboohi sanatan sanad yaboohi dariiq ay dadku mar walba maraan ama meel qaryo oo camiran wixii laga helo yaboohi naadi dadkii iska lahaysay u helaan fa in jaa-a saaxibuhaa hadduu qofkeedii yimaado waa sidii la rabo wailaa falaka haddii ay imaan waayaan adaa iska leh waa haddaynan ahayn baadida xaramka wamaa lam yakun fii dariiqin waxaan dariiq dhex korkii aan laga helin dariiqa oo ma'tiyin lagu imaanayo walaa fii qaryatin caamiratinna aan laga helin qaryo camiranna lagama helin dariiq dadku maraanna ma leh ma lagama helin waa wax un marka qofku uu ka helay un meel qafra ahoo aan dadkana marin qaryana aan ahayn wuxuu u ka helay fa fiihi yacni kaas shaygaas iyo wafi rikaaziba rikaaskuba alkhumusu ayaa ah isaga iyo marka rikaaskaba shan meeloodoo meelaa laga bixiyaa marka maxalushaahidka hadda wuxuu ka rabaa wafi rikaazi alkhumus inuu dhaho rikaasku waa wixii intaad dhulka qodo ee waxyaaba macaadin ku duugnayd iyo wax ku duugnaa inaad la soo baxdo markaas aada la soo baxdo shan meelood meel baad ka dhiibaysaa laakiin cinda alimaam shaafici waa haddayda dahab iyo fida iyo wax lamida ay noqdaan iyo waxyaabahaas ayb dii kale ma qabaan marka rikaaskii iyo godqalinkii baa marka isku mid ah godkan marka aan cidna lahayn ee cid dhulkiis aan ku oolin hadduu qofka intuu qoto oo wax kala soo baxo shaygaas uu kala soo baxay haddii wax meesha ku duugnaa ay ahaayeenoo qaryo la degan yahayna aynan ahayn khumusaa laga dhiibaa marka shan meelood meel ayb wbihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadaanaa sufyaan can الzuhriyi can saciidi can abi hurayrata can الnabiy sal l slm xaa waakbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akbaranaa cabdالrazaaq qaala xadaanaa macmaru can الzuhriyi can saciidi wabi salmta can abi hurayrata can الnabiy sal l slm qaala alcajmaa-u neefka xoolaha ah aflayda waa xoolaha jarxuhaa dhaawaceeda jubaarun dhaawacitaankeeda jubaarun waa mid marka aan laysku qabsanaynin wax kasoo qaad male maxaa laga wadaa marka waa haddaan qof saarnayn haddii daabadda uu qof saaran yahayo ou wado waa layska rabaa waxay hallayso ama qof baa ul inta u qaatay buu soo buriyey markaasuu kusoo buriyey qofkan markau qof kusoo buriyo oo ay qof saas ku hertiso ama ay ku tumato waa laga rabaa lianna min ficli gayrihaa bay wax ku dili ay markaa wax ku dile musabib waaye marka qofkaasna iyada hala baashirto iyada waxay la baashirtay laakiin bisabab uu marka ayuu ku magdhabaa ee marka la leeyahay alcajmaa-u jarxuhaa jubaarun waa haddaan qof soo dirin uunan soo burinin qofna uunan saarnayn wixii ay hallayso cid looma haysto lugteeda ay ku hallayso ama geesaheeda ay ku hallayso ayb beeraha iyo marka laga hadlaayana habeenkii iyo maalintii waxay habeenkii hallayso qofka iska lahaa laga rabaa ilaa asalka xoolaha habeenkii waa inay mooro ku jiraan maalinkiina waxa ay hallayso haddaan lagu soo daynin looma haysto qofka iska leh ninka beerta lahaa laga rabaa inuu ka waardiyeysto laakiin haddii lagu soo daayo xoolalayda say sameeyaan waa waana isku dhiban yihiin waa kusoo daynaa markuu haddii lagu soo daayo laakiin waa loo qabsanaa waayo isagaaba ficilkiisii ayaa meesha ku jira soo mahan ayb alcajmaa-u jarxuhaa jubaarun walbi'ru ceelkuna jubaarun waaye waa haddii ceelku qofka uu ka qoto milkigiisa dhul uu leeyahay oo ceel ka qotay qofaa yimid waa ku dhacay ii magdhow ma jirto nacam ninkan dhulkiisu ceel waa ka qodo kara xoro u yahay nacam ee waxaa la mida iyadana de waxyaabihii sidaas oo kale maslaxo caama meel looga qodo iyada lafteeda markaa de waxa ku dhacaa laysuma haysto laakiin dariiq hadduu ceelka ka qodo ee lagu dhaco waa loo haystaa lan aslanba dariiqa asaga iskama laha inuu isticmaalo xaq uma lahayn wixii marka dariiqa dhibaayo ee qofka uu ku sameeyo ee weliba limaslaxatihi weliba uu ugu sameeyo wixii ku hallaaba waa laysku haystaa dariiqan hadda yani dadkan baqaarada iyo iskale waxaad arkay yacnii biro fiilooyin iyo wax jarjaraya dhulka ku daadinayaan qof indhala ama qof waayeela ama qof kalaaba meeshii waddada maraayo ayaa laga yaabaa lugta inay ka goyso dhaawacaas waxaa dhici kara lugta in loo gooyo qofkaas nacam waana dhacdaa qof ama waayeel oo sokor qabo oo kale inta dhaawaci fasfaso ayaa laga yaabaa lugta in kow laga sii la jaro ma kula tahay marka inaan laysu laysku qabsanaynin nacam haddaan adduunyada laysku qabsanin aakhira laysku qabsana qofku marka iidaa un dhibka un waxuu samaynayo unan ka dhalanin wax ka dhalana unan feerinin waxaa la mid ah hataa kutubaha axkaamtana ay sheegayaan qashinka guryaha oo kale mooska iyo cambaha iyo fiiqan iyo batiiqa iyo hadduu qofku kusoo daadiyo albaabka hortiisa qof uu intuu ku sidbado uu ku dhinto waa laysu haystaan waa qofkan mutasab musabib waay nacam laakiin maba u malaynaba annaga nacam qofka yacni waa waxyaabahaas oo dhan khataraha ka imaan kara ma u malaynayno walbiiru jubaarun ceelkuna waxaa ku jira tafsiilkaas walmacdinu godqalinkuna jubaarun waayo isagana godqalinku laba macnou leeyahay haddaad adiga milkigaaga ka qodato meelaad macaadinta kala baxdo iyo aada ku samaysato hadduu qof ku dhaco laguma haysto ada adiga leedahay dhulka waxaa kaloo laga macneeya walmacdinu jubaarun haddaad qof tiraahdid io qod meeshaan god iiga qod god qalin ama wax un manfaco aada ka rabto adiga ee guri dhulka waxaa meeshan aada adigu leedahay ninkaas aada kiraysatay oo shaqaalaha haddii godka uu ku dumo ou ku dhinto looma haysta ninka shaqada u dirsaday waa iyadana masale marka fahm u baahan waayo qofkan qof weyn haddaa ad haddaadan ilmo u dirsanin ilmo yaryar ama qof waalan aadan adeegsanin oo qof maskaxdiisa fayowda aad adeegsato isagaa laga rabaa inuu iska ilaaliyo wixii khatar ah haddii bacd alxaadiidna waa ku timidoo wal ajiiru ajiirka ajiirka saas oo kale inay ku timid waa fila riwaayadka qaar maalan qofkii sarow ka shaqeynaa dabaqa ugu koreeya u saaran yahay isagii ma qaadanaayo ixtiyaadkii la rabay bab waa ka soo dhacay hedhow yaa loo haystaa ninka sarta loo dhisaa maa laga rabaa maya cid loo haysta male ninkan isaga ficilkiisuu ku dhinta qofku dembi kuma le wax ii dhis inuu ku yiraahdo adiga god ii qod dembi ma aha nacam god ii qod dembi ma aha jiingaddan iga bedel jiingad kale iigu iigu dhaji lacag intaas qaado dembi kuma leh qofka intaas nacam haddaad laakiin qof waalan adeegsato ama ilmo yar aada saarta meesha waa lagu qabsanaa qofka fayow ee wax qaadanaya laakiin maya walmacdinu jubaarun marka labadaas macno ayuu leeyahay haddaad qofkan ii shaqay dhahdo godkan ii qod ou ku jaraaxa ku gaarto layskuma haysto waa firi haddii laakiin godqalinka meel dadka marayaan oo caam aad adigu ka qodato godkii aad ka qodo qofkii ku dhaco waa lagaa rabaa markaas adeeg wa fi rikaazi rikaaskuna alkhumusu ayaa ah shan meelood meel وbه qال أخبرnا يuنس بن عبدالعلى qال xdثnا بن وهب qال أخبرnي يuنس وبن يزيد الأyلي عن بن شهاaب عن سعيد عبayd اللh بن عبداللahi عن أbي هريرة عن رsuل الlh صلى اه علي وسلم بمثلh وbه qال أخبرnا qتيبة عن مالك عن بن شهاaب عن سعيد وأbي سلمة عن أbي هريرة أن رsuل الlh صلى اه سلم qال جرح العجماء جuباr والبئر جuباr والمعdن جuباr وفي الركاز الخمس وbه qال أخبرnا يعقوب بن إبراهيم qال xdثnا هشhيم qال أخبرnا منصور وهشام عن بن سيرين عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuل الlه صلى اه عليه وسلم البيr جuباr والعجماء جuباr والمعdن جuباr وفي الركاز الخمس qال bاب زكاة النحل شhinida زakadeeda cadaynteediibu u baab yahay shinida yani shinida iyada zake lagama bixinaya malabkaa laga wadaa casalu naxli yacni shinnida malabkeeda acyaanta laga sakeeyey ma ka mid yahay mase ka mid ma aha wa bihi qaala akhbaranii almugiiraةu bnu cabdiraxmaan wa huwa abu axmed alasadiyu hiqat rawaa lahu الnasaa-iyu qaala xadaثna axmed bnu abi shucayb wa huwa axmed bnu cabdillaahi bn abi shucayb alxaraaniy hiqat can muusa bni acyan can camr bni اlxaariث can camr bni shucaybi can abihi can jaddihi qaala jaa hilaalun hilaal ayaa yimid hilaalkanna marka waa axadu bani mutcaan qolo reer bani mutcaan la yidhaha buu ka dhashay ilaa rasuuli llaahi sal l slam nebigu u yimid bicushuuri naxlin ayuu ula yimid bicushuuri casali naxlin shinni malabkeed cushurkeed ayuu ula yimid toban meelood meel yani shinnidaa malabkii uu kala baxay toban marka loo qeybiyey qeybteed ayuu ayuu la yimid ayb shinnidaasoo lahu isaga u sugnaatay marka meeshan mudaaf baa qadaranoo bicushuuri casali naxlin lahu saasay ka dhigan tahay ee macnuhu maahan inuu shinnidii toban meelood meel oo u keenay nebiga sal ll ly slam ma ah shinnida iyada de bahalkaas ama cayayaanka isaga de waxba kama laazimayaan daahirka waxaad moodeysaa bicushuuri naxlin shinni toban marka loo qeybiyey yacni qeybteed inuu u keenay nebiga sal ll ly slam saas ma aha malabkeedii wa sa'alahu wuxuuna su-aalay an yaxmiya inuu u ilaaliyo u manciyo lahu isaga ou yacni sheed inuu u sameeyo oo u yacni sheed uu u sameeyo dadka kale laga celiyo waadiyan waadi inuu u sharo wasa'alahu wuxuu su-aalay an yaxmiya waadiyan waadi inuu u sharo lahu isaga uu u sharo oo dadka kale uu ka celiyo yuqaalu lahu la yidhaahdo salabatu salaba marka waxau leeyahay mucjamulbuldaanka salabatu waadin libani mutcaan waadin libani mutcaan qoladaas waadi dooxo ay deganaayeen way lahaayeen marka wuxuu leeyahay waadigan ama dooxadan rasuul allow aniga ii iiga celi dadka kale shinnidaydan daaqsanaa oon gelinaa sakadiina waa dhiibaa faxamaa lahu rasuulu llahi sal l slam dalika alwaadiy nebiga waadigaa ayuu u sharay marka oo uu dadka kale uga celiyey meelahan oo kale marka de iqdaaca waxaa la yidhaahdaa laga qaata iqdaac ninka xaakimkaa dhulgoyn ma samay karaa dhulgoyn dhulka inuu u gooyo oo uu yacni dhul siiyo maalan dad ama qof iyo wax lamida dhulgooyn inuu sameeyo oo dhul u gooyo hadday maslaxo ugu jirto caamka maslaxo caama oo dadka yacni dhaqaalaha dalka ay u roon tahay koox maalan de wax soo saar lahoo yacni wax laga helayo oo dhulka nooleynaysa hadday jiraan isagoon eex u samaynin hadday dad badan ay yihiinoo waxaan samay karo tartanuu gelinaan waa u qori tuuraa ciddii ama tartanka ku hesho ama qori tuurka ku hesho ayaa qaadanayso laakiin haddii uu dad uu hoosta ku wato uu siiyo dhulka ama uu yidhaha dhulki waa kanaa hantidii caamka ahayd uu yidhaha hantidan qaata ku shaqaysta iska soo celiya lafihii un keliya kuwii kalena ay ka gaajoonaadaan arrintaas cadaaladna ma aha waxayna keenay dhib dadkii intii gaajoonayd bahalay noqonayn hadhow ayakina waxyaabaha dowladuhu ku dhacaanayna ka mid tahay ama istiqraarka uu ku dhumay ka mid tahay laakiin xataa umamkan qarbiga ama galbeedka markay dhul dad u gooynayaan ama maslaxo caama ay qof dad inay siiyaan ay rabaan tartan soo galay dhahaan tartankaas furanaa la soo galaa ninkii ilaahay nasiib uga dhigo qofkana waa lagu aaminaa markaas isagana sumcadou ku helaa xataa oo cadaaladeed laakiin hadduu qofku dad gaara un iska wato ama ha noqdaan dad ku qabiila ama dad ku aragtiya ha noqdaan ama dad yacni si kale oo u ilaalinayo asaga wax ugu jiraan wax ugula jiraan ha noqdaan saas ahaan ma aha marka iqdaac la samaynayo waa in sidaas uun marka maslaxo caama inay jirto cadaaladana la ilaaliyo waa bannaan tahay ee dhulka kale oo aan iqdaaca xaakimka uunan ku samaynin oo iska furan kitaab yacni ixyaa ulmawaad dhul aan noolayn haddii uu jiro qofkii muslimoo noolaysto dhulkaa haddii milki uunan ka horreynin qofkii nooleystaa iska leh qofkii dhulkaa nooleeyo ayaa yeelanaya xaakim ugama baahna idin sida xooga badan madaahibtana ay u badan yihiin abuu xaniifa isaga wuxuu leeyahay xaakimka inuu u idmo waayo haddii dhib ka imaanayo iyo dagaal iyon inuu xaakimka idmaa iska fiican hadii laakiin wax dhiba uunan ka imaanaynin dhib ma laha ee dhulka nooleysmaayana waa dhulkii aan milki ka horeynin ilaa dhul milki ka horeeya ama magaalo qof ma nooleysa kara dadka gobol waxaad arkaya dhulkan ma ogi wax iskale magaaladii buu ku dhex yaallaa haddaan iska noolaysta ka waran uu leeyahay dhul magaalo ku yaallo oo geesihiisa dhan cabiran yihiin qof see u nooleysa karaa ma nooleysa kara kaas wax duur jiraa laga hadlaa ayb falamaa waliya umar cumar bnu lkhadaab markii uu waali noqday marka hadda ninkan waxaa laga yaabaa isaga inuu dhulkaani maslaxo ulahay dadka kale inaynan hadda maslaxo u taagnaynaa laga yaabaa laakiin isaga hadduu shinidii shinni badan ku dhaqaaleeyo inuu dhaqaalo badan soo gelinayo islaamka saasuu marka nebigu ugu yeelay falamaa weliya cumar bnu lkhadaab markuu madaxa noqday kataba sufyaanu bnu wahbin ayaa u soo qoray ilaa cumara bni lkhadaab ayuu warqad usoo qoray yasaluhu isagoo su-aalaya fakataba cumaru cumar wuxuu u qoray in addaa ilayka hadduu kuu guto uu ku siiyo maa kaana yu-addii ilaa rasuuli llahi sal ly slam wixii nebiga uu siin jiray min cushri naxlihi shinnidiisa malabka ay soo saarto toban meelood meel faxmi lahu salabahu salabkiisa marka yacnii daalika kaagaas ah u ilaali wailaa haddii kale fa inamaa huwa isagu dubaabu kayfin roob tixsigiis waay shinnidu roob tixsigeed waay nacam yacnii roob waxaa loo leeyahay de shinnidu ubaxay daaqdaa markuu roobka da-o oo geeduhu ay soo baxaan ayay shinnidu daaqdaa dubaabkuna markaa waa shinnidu ka wada kinaaya can inaxli ya-kuluhu waxaa cunaya man shaa-a qofkii doonaa cunaya marka nacam haddii isagu uunan gudanaynin cushurkaas shinnidii meeshaas ku dhaldhasho ee cid gaara hadda aan lahayn ee ninkii soo gaaraa malabkaas jabsanayo iska cunayo ilaa wax shinni samaysay waayo shinnidaana waxay daaqday geedahaas meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa malabka in laga zakeeyey malabka bacdu ahlilcilmi baana sidaa ku tageen haddii marka la ilaaliyo oo xaakimkii dhul uu u gooyo oo shinnidii marka ay soo saarto malabka ay shinnidiisa soo saarto cushur inuu ka bixiyo laakiin min baabi zakaad ma u bixina mase min baabi alkharaaj waxaa muuqanaya marka kharaaj iyo wax lamida inuu yahay waayo zaka hadday tahay shardi laguma xireen haddii loo ilaaliyo haddaan loo ilaalinin baabkaa lama geliyin inay marka iska tahay min baabi alkharaaj qofka muslimkaana jizyadan ku bannaanayn in la kor saaro laakiin kharaaj waa la saari karaa kharaajka waxaa la yidhaha dhulkan ka shaqeey intaasaa lagaa rabaa adiga bangiga intaas soo geli muslin iyo gaalba labada waa waa la yeeli karaa kaas xataa gaalkii waa la dhihi karaa dhulkan adiga fal ka shaqeey intaasaa lagaa rabaa inaad keento kharaajaa la yidhaha kharaajku marka gaalnimo iyo islaamnimo iyo wax ku gaara ma ah laakiin jizyadu gaal unbay gaar ku tahay qaala baabu fardi zakaati ramadaana ramadaan zakadiisa yacni fardiyeelid faradnimadeeda caddaynteedii u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa cimraan bnu muusa can cabdilwaariث qaala xadaثana ayubu can naaficin can ibni cumar qaala farada rasuulu llahi sal l slam zakaata ramadaana buu farad yeelay cala alxuri wاlcabdi wاdakari wاlunhaa saacan min tamrin ayuu farad yeelay suus timira ow saacan min shaciirin facadala annaasu bihi dadka waxay ula leexdeen nisfa saaci burin qamadii barkiis saac barkiis oo qamadii ah bay dadka u iisheen yacnii wuxuu leeyahay nebigu intaasuu farad yeelay dadkii markii dambe laakiin qamadii marka lagu bixinayo qamadiga maadaama uu ka qiimo badan yahay cuntada kale nus yacni suus nuskiis iyo hal suus oo cuntada kale ah ayay isku mid ka dhigeen xadiidna waa kusoo arooray dabcan arrintaa inay bannaan tahay marka laysu geegeeyana xugun unbaa ka soo baxayo inkastoo aynan u badnayn culummada abuu xaniifa laba qamadiga nus in laga bixinayo qabo laakiin akaru ahlilcilmi waxay qabaan qamadi iyo keyrkiis basuus in la bixiyo waana sida abuu saciidna uu dhihi jiray wa bihi qaala baabu fardi zakaati ramadaana cala almamluuki addoommada korkooda in lagu fard yeelay addoonka marka isagaa maal ma haysta ma bixinaye waa laga bixinaa isagay marka hore ku waajibtay addoonnimo maadaama aynan waxba uunan u haysanin waa laga qaaday sayidkiisa marka ay ku waajibtay wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaثna xamaadu can ayuba can naaficin can ibni cumara radia allahu canهuma qaala farada rasuulu اlahi sal slam sadaqaة اlfiطri clى اldakari wاlأnhى wاlxuri wاlmamluuki saacan min tamrin aw saacan min shaciirin qaala facadala الnaasu ila nisfi saacin min burin qala fardi zakaati ramadaana cala asagiiri qofka yar bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa maliku can naaficin can ibni cumara qaala farada rasuulu lahi sal l slam zakaata ramadaana cala kuli sagiirin wakabiirin xurin wacabdin dakarin waunhaa saacan min tamrin aw saacan min shaciirin qaala baabu fardi zakaati ramadaana cala almuslimiina in lagu fard yeelay duuna almucaahidiina kuwii gaaladii muslimiinta la ballamay heyrkood la-aantood yani zakaatu lfidri muslimkay waajib ku tahay gaal waajib kuma ahan waay dimi ah gaal jizya laga qaadaa zake lagama qaada isaga wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu salamata walxaariث bnu miskiini qira'aة calayh waana asmacu lafdu lahu can ibni اlqasim qala xadaanii maliku can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi sal l slama farada zakaata اlfidri min ramadaana buu farad yeela cala اnnaasi saacan min tamrin aw saacan min shaciirin lى xurin calى kuli xurin aw cabdin dakrin aw unhan min almuslimiin maxalushaahidka marka waa min almuslimiin ah gayr اlmuslimiin marka lagama rabo maaligaa la gooni noqday baa la dhahaa min almuslimiinadan laakiin saas sax ma ahano gayru maaligna waa wariyey wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu mxamed bni sakan qaala xadaana mxamed bnu jahdam qala xadaثna ismaaciil bnu jacfari can cumar bni naaficin can abihi can ibni cumara qaala farada rasuulu اlahi sal ly slam nebigu wuxuu farad yeelay zakaata alfiطri saacan min tamrin aw saacan min shaciirin cala alxuri wاlcabdi wاdakari wاlأnhى wالصagiiri wاlkabiiri min almuslimiina somaarkiis marka wou keenay mutaabaco waay marka midahan maaligaa la mutaabiceeyey yaa mutaabiceeyey maali cumar bnu naafic ayaa mutaabiceeyey leanna maalig naafic uu ka warinayay haddana naafic cumar bnu naafic wiilkiisaa ka warinaya wa amara biha an tu-addaa qabla khuruuji اnnaasi ila الsalaati wuxuuna amray in la bixiyo dadka intaynan salaada u bixin qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kam farada imisa ayuu farad yeelay wbihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qala akhbaranaa ciisa qaala xadaanaa cubayd llahi can naaficin can ibni cumara qaala farada rasuulu lahi sal slam sadaqaة alfiطri cala asagiiri wاlkabiiri wاdakari wاlأnhى wاlxuri wاlcabdi saacan min tamrin aw saacan min shaciir qaala baabu fardi sadaqaةi اlfiطri qabla nusuuli الzakaati sadaqaة اlfiطri faradkeeda inta aan la soo dejinin zakada ka hor yani baabkii hore zakaatulfitrigu inay waajibta u baabeeyey haddana muxuu baabeeyey qabla zakaati lfiri qabla zakaati qabla fardi zakaati اlamwaal zakaatulmaalka intaan la farad yeelin inay farad ahayd kadib maxay noqotay marka sakaatulmaal markii la farad yeelay kadib maxay isu bedeshay baabkaa xadiidkeedu rabaa inuu ka hadlo wa bihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa yaziid bnu zuray qaala akhbaranaa shucbatu can اlxakmi bni cutaybata can اlqasim bni mukhaymira can camr bni shuraxbiil qaasim waa abu curwa alhamdani hiqat faadil can camr bni shuraxbiil can qays bni sacdi bni cubaadata qaala kunaa nasuumu cashuuraa ayaan soomi jirnay wanu'adii zakaata alfitri baan ayaan bixin jirnay falamaa nazla ramadaanu markuu soo dega ramadaan wanasalat الzakaatu zakadiina ay soo degtay lam nu'mar bihi damiirkan bihi marka xaggee u laabana qaar waxay yidhaahdeen lam nu'mar bihi ay bisawmi cashuuraa bisa u noqona calaa hadaa marka zakaatulfitri shaqaba kuma laha marka hadhow baabka marka tarjamada iyo xadiidka xaggee iska qabanayeen meel iska qabtaan ma helayen nasaa-i marka saniiciisa waxaa ka muuqda damiirka bihi wuxuu u laabanaa labadan shayba falamaa nazla ramadaanu wanasalat الzakaatu lam nu'mar bihi ay lam nu'mar bisawmi cashuuraaa walaa bizakaati اlfidri walam nunha canhu manana laga reebin wakunaa nafcaluhu waana samay jirnay marka maxay u samay jireen istixbaaban waa sida ay hadda dawaal siday la tahay hadda xadiid marfuuca maahan kan gaayatu maa fiihi u fiirsa maxaa ku jiro zakaatulfidri baa waajib ahayd markii zakaa waxaan u jeedaa zakaatulfidriga waajibay ahayd zakaatulmaala way ujuubkeedii yimid markii zakaatulmaalka uu imaaday nebiga namana amrin nagamana reebin waa ka aamusay waay soo maaha laakiin amarkii hore weli waa taagan yahay soo maaha alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana waay alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana hadda saxaabi yani hadalka qays bnu sacdin waxaa ka muuqda saxaabigan hadalkiisa isagaa wuxuu ka fahmay marka in waajibkii zakaatulfidriga uu tegay laakiin nebigu ma dhihin waa tegey zakaatulfidriga waajibkeeda marka amarkii hore oo baaqi ah bay weli waajib kusii tahay marka ilaa wax rido shaarica xaggiisa laga helo bis intaasay ku dhammaanayba xadiidkan marka ibnu xajar isaga wuxuu leeyahay xadiidkan nin majhuula ku jira uu yihi si uu majhuul ugu jirana waa la gara waayey waayo raggaan o dhan waa wada hiqaad macruufiin wbihi qaala akhbaranaa mxamed bnu cabdillaahi bn اlmubaarak qaala xadaanaa wakiicun can sufyaana can salamata bni kuhayl can اlqasim bni mukaymirata can abi camaarin اlhamdaniy can qays bni sacdin waa iskhilaafeen marka suhayl iyo xakam alxakam riwaayada xakamaana la xoojiyaa oo qaasim sheekhiisa wuxuu ka dhigay xakam camr bnu shuraxbiil salamatu bnu kuhaylna wuxuu ka dhigay abu camaar alhamdani wahuwa cariib bnu xumaydin abu camaar adduhniy hiqat can qays bni sacdin qaala amaranaa rasuulu lahi sal l slam bisadaqati اlfidri qabla an tanzila الzakaatu intaynan soo degin falamaa naزlat الzakaatu markay timid lam ya'murnaa walam yanhanaa manana amrin nagamana reebin amarkii hore allaa ka taagan wanaxnu nafcaluhu anaguna waa samaynaynaa buyii qaala abu cabdiraxmaan abu camaar ismuhu cariibu bnu xumaydin wacamru bnu shuraxbiil yukna abaa maysarata wasalamatu bnu kuhayl khaalafa alxakama fii isnaadihi waalxakamu ahbatu min salamata bni kuhayl isagaa kala rajaxayba marka imaamu atirmidi cilalulkabiirka wuxuu yidhi sa'ltu muxamada can hada alxadiidi baan su-aalay waqultu lahu xadiidu اlxakm can اlqasim can camr bni shuraxbiil can qaysin asaxu ow xadiidu salamata bni kuhayl can اlqasim can abi camaar can qaysin faqaala lam asmac axada yaqdii fi hada bishayin culimadii hore ma arag buu yidhi cid dhehayso kanaa xoog badan iyo kan ilaa ana xadiida salamata bni kuhayl ashbahu cindii laakiin aniga wuxuu leeyahay bukhaari haddaan ahay salamatu bnu kuhayl baa xadiidkiisu uu ila dhow yahay ilaa ilaa ana hada khilaafu maa yurwa can الnabiy sal ly slama fi zakaati اlfitri laakiin xadiidkan wuxuu leeyahay sida zakaatulfitriga nebiga looga warinayo waa khilaafsan yahay buu yihi qaala bnu cumar farada rasuulu llahi sal ly slama zakaata اlfitri marka matnigiisa nooc nakaaro ah ayaad moodaa inuu ama matnigiisu marka inuunan saa xoog lahayn ayuu ishaaray marka waxaana qaatay culimo aad u yar ayaa iyaga waxay ku tageen zakaatulfitriga waajib inaynan ahayn oo ay sunno tahay bacdi culimada shaaficiyada xataa waxaan u malaynahaa imaam inuu ku tegay sidaas oo kale laakiin ma xoog badna maadaama nas cad uu jiro nebigu inuu farad yeelay la tilmaamay meeluu ku ridayna aan la haynin asalku waa baqaau maa kaana calaa maa kaana hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih